أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo caafimaad ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee wilaayada baay gudoomiyaha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka gedo ayaa sheegay inay dhisayaan maamulka madax bannaan murtade axmed madoobe maktabka dacwada ee wilaayada gedo ayaa dowladda iinyaha u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoosta degmada ceelcadde ee wilaayadaas عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyago fisan weerar lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal culus iyo duqeyn la beegsadeen xerada murtadiinta ee deegaanka baarsan guune ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose waxaana jirta khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo caafimaad ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee wilaayada baay faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa si habsami leh uga socda dowraadkii dhinaca caafimaadka ah oo ay iska kaashanayeen howlwadeenada ka socda maktabka dhexe caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin si gaara qaybta faydhowrka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay dowradan oo si guud looga hadlayo muhiimadda faydhowrka iyo talooyin ku saabsan xagga caafimaadka markan waxa ay gaartay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo iidaale dadka ka faa'iidaysta dowladan ayaa isugu jira culimmada deegaanka odayaasha dhaqanka ganacsatada macallimiinta dugsiyada qur-aanka macallimiinta macaahidda misbaax iyo umul qura waxaana jiha kastoo lagala hadlayey waxyaabaha sida gaarka u quseeya idaacadda islaamiga ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda xagga caafimaadka ee lagu qabtay deegaanka iidaale markan faydhoorkaas lama bere oo dowro anin qooday lamaadaas beri walaalayaal faa'iido badan la kulum dhinaca horta awalan nadaafada walana ninku tilmaamay haddii un ana afki culmadii maskaal bulshadii una ka hadalaan may balana nadaafada nabi maxamed baa nin sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi imaanka qayb kumadana ay yihiin tan kale mayba walaalayaal weligey walana nusku fiiriyaan dhinacaga caafimaad ahaan ah oo ka buraarigayaa jiraan si tarbiyada ciyaalka saxaasaska saxaafadda wal badanno wallaahi alcadiim cabdiraxmaan sheekh cali alle erey mayliinka koonfuriyay macalin karbaashaliinka koonfuriyay lamadan bir faa'iido badan yaa la kulmay dhinacaga faydhoorka la rabo bulshada idaara ka nool may baan ka baaqay insha allahu tacaala xareed gee walba may la rey jidma taalasu inaad ku faa'iidaysadaan walaalkan oo xarakatu shabaabul mujaahidiin hadarti mayba nambar kow ku faa'iidnay macalanka waxyaabaha liinku baahanyiin qaabkii owlaadas aan la dhagamad lahaayay amba ubadka iswalbaraw aan tarbii lahaay mayba kumad ahaa macalanka inii owlaadaha ku hormariyo owlaada usafiiri daymood owlaada kii harumoysidi mayba kii dharshay wasaglay kii wiyijay handhagna mayba owlaadana haxaadariddooda sasaaska ogaada dhanagaasna dhanaga oo mayba nadaafad ahaanna owlaadius ambaar anina macalimiinta magaalada lay kuma dano safayla aan ku faa'iidaysani koley caafimaadkii faydhoorshay iyada handhawaayni marka safaylaan aan ku faa'iidaysani marka haddana ani oo mayla raa'isu sidii sukudaron la yoorani walaaya insha allah yaa rajeeyaan aad iyada maatantiin xarakadii dhammaantay waayaan mahadnaqaan insha allahu tacaala bacdallahi wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum sidoo kale howlwadeennadan ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin si gaara qaybta faydhowrka waxay talooyin xagga caafimaadka ay siiyeen dumarka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad ii shukriy ama iskule mar ka hor uma xarakada mujaahidiinta al-shabaab yaashala mahanin dirtayha nimanku socda inio gebro muslimaadka ayoon faa'iideeyan caafimaadka waxyaabihii caafimaadka kasii jaro lahaayee oo daa'imka haada lahaay dowradii markina nin akhri kubacda ilaahay subxaana watacaala ajari xasanaad lahan koobukana ha kusii walaalkii nin akhriyahay waxyaabaha una ku faa'iidnimay bahaytayha ini oonayto unka horeyta biyo ini la nadiifiyo ama jeermis dili lakasuu biyo jeermiso biyo la dilsado biyo warto oo kale ceelasha oo kale oo yoon wadaanta lahakajiido oo kale ini oonayto biyogasayti jeermis dili lansuubi waxyaabaha una ku faa'iidnimay kumid haytay biyogasayti ini la hagaajiyo la suubi maadaama ilaahay subxaana watacaala ari wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yuuminuun shaykanka horey oonayto dadka ummaddo ku noolyin ini bii'ayin kudib waxyaabaha kale una ku faa'iidaysanimay kumid haytay ini oonayto raashinka dhiyi unan isticmaalna ama kale raashinka oonayto caafimaadka baniin fayd lahayn hab ay dhine hoo fado sida bariiska iyo baastada iyo saliid cadayda oo kale walilimide wali ku faa'iidaysanayha ini una isticmaalna dalaqa ha ku bahi magaalooyinkaana ama wadankaana hasaaro sida galeyta misigada digirta looska sisinta qamadiga iyo walilamid ah oo wadankaana hasaaro inuuna isticmaal caafimaad ahaan an wanaagsanyiin haanika dhagami nooweel aan eeda anka faa'iidaysani dhowaan ayay aheyd markii sidan oo kale howlwadeennada qaybta faydhowrka ee ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowro caafimaad ay u qabteen bulshada qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay gudoomiyaha koox xiriidada ugu magacaaban gobolka gedo ayaa sheegay inay dhisayaan maamulka madax bannaan murtad axmed madoobe warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalka nuur cali wasaam abisheyba gudoomiyaha kooxda irdada soomaaliya ugu magacaabana gobolka gedo murtadka lagu magacaabo cabdulaahi shimbir ayaa isagoo ku sugan gudaha magaalada garbahari sheegay in kooxda irdadu ay doonayso in maamul cusub oo ka madax bannaan kan axmed madoobe ay ka dhisto gobolkaasi wuxuu shimbir sheegay in maamulka cusub ee kooxda irdadu doonayso inay ka dhisto gobolka gedo xarun looga dhigi doono magaalada garbahari taasoo sii xoojin doonta khilaafaadka gacanka hadalka maraya ee ka dhex aloonsan axmed madoobe iyo xasan gargurte waxaan ku soo arkay dowladda inay rabto inay maamul dhisto halkan dowlad laga dhiso madaxweyne lagu doorto horey laga aqoonsado haddii ilaah yidhaahdo wixii tacaamul ahay oo lala tacaamuli lahaayoo madaxweyne state uu u baahnaa dowladda ay asaga la tacaamuli doonta walaacyo badanoo kalaa jiray oo ku aadanaa arrinkaasoo ahaa ama cid ay dowladdu wadata iyadu ay dusha nooga keentaa taasuna hadda ma jirin oo cidaad adinku doorataan od keensataan baa madaxweyne laga dhigi doonaa ee halkan ka noqon doonta insha allah wakhtigeedayna gaari doontaa ayaduna marka shakigaas meesha kuma jirin ama cid uun xamiid ka rasayahoo dowladdu ay wadato madaxna laka saaraadi iyaduna way soo dhammaatay intaasaa yuu madaxweynuhu ka soo bixi doonaa halkaasuu ka soo bixi doonaa markaan intaas ku soo koobo oo rabitaankii dowladda iyo hadafkeedii iyo siday u socotay weliba deg deg badan uu ku jiro ka muuqatay arrintaas arrin si deg dega looga dhammayn doono oo intaan disembar la gaarin in arrintaas dhammaan doonto waxaa la sugahayey wasiirka arrimaha gudaha ku maqnaa meesha layihahdo laxsaanood markuu yimaadana broseskaa la bilaabaya insha allah shaqadii baa la bilaabaya marka xamar kusoo noqdo isagana waxaa la filayaa inta bisha ka dhiman inuu kusoo gebagabeeyo arrinta waqooyi bari haddii ilaah yidhaahdo mar haddii maamul la dhisayo dowlad la dhisayo dowladda la dhisayo waa jubbaland dadka kama dhihin laakiin marti baa naloo yahay annagaa naloo imaanaya magaalada anadi baa la imaanaya magaalada anadana maamulka lagu dhisaya halkaanana magaalo madaxa loogu sii shaqayn doonaa dowladdu halka imaan doontaa halka wax ku dhisi doontaa dowladda la dhisana halka ku shaqayn doonta arrinta uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha maamulka kooxda irdada ugu magacaaban gobolka gedo ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka shaaldirarka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ka qayli dhaamiyey maamul cusub oo kooxda gurgurta ay ka dhinac dhisayso maamulkooda hadalka murtad shimbir ayaa muujinaya inuu kasii darayo khilaafka xooggan ee ka dhex taagan kooxda irdada gurgurta iyo maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelcadde ee wilaayadaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cazaam carafaata waxaa si habsami loo socdo silsiladaha dowraadka diiniga uu qabanaya maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo taasoo loo qabanaya bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona deegaanka ceelguud ah deegaan hoostaga degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo ka bilaabatay dowraad diini ah oo loo qabanayo ragga iyo dumarka taasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada ku nool deegaankaasi idaacadda islaamiga andalus ayaa tagtay goobaha ay ka socotay dowraadka diiniga ah iyadoona wareysyo kala duwan la yeelatay qaar ka mid ah ragga iyo dumarka ay ka faa'iidaysanayay dowradaasi waxayna ka warbixiyeen dowradda iyagoona si weyn u soo dhoweeyey duruusta ay ku qaadanayaan ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كم مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله waxaa weeye dowro fiican yaa noo bilaabatay degmada ceelguduud si wanaagsan yaa culummada yay noogu soo dhoweysay toddoba casha yay noo soconaysaa si wanaagsan annagana deegaanka ceelguud ay u soo dhoweeyeen si wanaagsan aan u baranaynaa aad iyo aad yaan ugu mahadinaynaa waanan u baahannahay waxbarashada maaragta saa'idka in noola sii fadiya ka sii faa'iidaysana waxaa noo bilaabatay dowro wanaagsan ee culummadaana noo keentay allah barakeeyo waa ku faraxsannahay in nala soo gaarsiiyo dowladda aad ugu faraxsannahay inaan wax baranana waa jecelnahay aad ma ugu baahana dowladda ilaahi subxaanahu watacaala aan ku mahadinaynaa dowladdana soo gaartay oo aad iyo aad baahi weyn aan ugu qabnay haddii aan nahay reer ceelguduud insha allahu tacaala waa soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala bulshadana aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay wayna soo dhoweeyeen ilaahi subxaanahu watacaalaana ha barakeeyo ragga dowladda bixinayo iyo mujaahidiinta dhammaantoodba walaal maasha allah waxmaan dowladda waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxsannahay in badanna waan sugaynay waan ku mahadsantihin adinka wilaayada noo keentay waxaan ku qaadanaynaa cashiro waa noo bilaabata maantayda aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa dowladaas soconaysa muddada toddobada beri ah waxaan rabnaa markasta inagula soo celceliyana aad baan u rabnaa maasha allah aad baan ugu faraxsannahay dowladan bilowgeeda marka markastana inagula soo celceliyo oo noogula soo celceliya aad ayaan uga rabnaa dowladan walaalaha ayaan ka rabnaa waxaan joognaa deegaanka ceelguduud waa aad iyo aad baan waxaan ku ayaan in soo dhoweyneynaa waana faraxsannahay ina maanta kitaaba iyo cashiro ay noo bilowdeen dowladda maanta noo bilaabatay oo noola soconayso toddoba beri way mahadsan yihiin macalimaanta iyo intii maxaan ku radaa noogala soo qayb qaadatay oo noo soo dirtay walaayada oo aad baan leenahay inta kaletana kusoo biireena annagana aad baan ugu faraxsanahay insha allahu raxmaan waxaan rajeyneynaa inay si wanaagsan noogu dhammaadaan ilaa kitaabo badan walaayada aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iftiin badan baa noo iftiim ilahi baa ku mahadsan maktabka dacwada wilaayada islaamiga gada ayaa muddooyinka dambe wada dardargelinta dhanka dacwada ah iyadoona si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan degmooyinkai deegaanada huwlaayada islaamiga ee gado mahadsanid cazaam warkii fiidnimo ee caawana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh